Bulshada ku nool deegaanka Mabax ee gobolka Hiiraan ayaa wajahaya xaalad biyo la'aaneed maadaama ay ka dumeen ceelashii ay ka cabi jireen biyaha. Dadka ku nool deegaanka Mabax ee gobolka Hiiraan ayaa waxay u badan yihiin Dadka ku nool deegaanka Mabax ee gobolka Hiiraan ayaa u badan beeraley iyo xoolo dhaqato, kuwaas oo biyaha inta badan u adeegsan jiray waraabka xoolaha iyo beeraha. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Mabax ee gobolka Hiiraan ayaa isuduwaha wasaaradda tamarta, biyaha iyo kheyraadka gobolka Hiiraan Cawil Maxamed Jibriil uga warbixiyay baahiyaha ay qabaan, iyaga oo ka codsaday in lala soo gaaro adeegga biyaha.
meeshaanu biyo ma leh meeshaanna waa meel bulshadaydu badan tahay waxaan ka codsanaynaa dowladda hirshabeelle iyo midda federaalkaba meeshaan waxaa nagu haaya biyo la'aan waxaan ka codsanaynaa marka inay noo keenaan matoor iyo haan iyo ceel in ceelka ay noo sameeyaan ay noo dayactiraan ayaan ka codsanaynaa in hirshabeelle dowladda hirshabeelle haddaan nahay dadweynaheedii aan ka mid nahay dadweynaha ay u taliso haddaan ka mid nahay waxaan ka rabnaa wax degdega waxa waaye marka ciilkii waa day naallidiisa waa u jeedi walaalayaalow annagu waxaan ka soconnaa oon u baahan nahay baahiyaa nahayd baahi biyoodaa nahayd waxaan rabnaa dowladda soomaaliya oo federaalka iyo dowladda hirshabeelle waxay looga qaban karto ay laga saacidi karto ay wax looga qaban karto inay looga qabataan rabnaa isuduwaha wasaaradda tamarta, biyaha iyo kheyraadka dabiiciga ee gobolka Hiiraan Cawil Maxamed Jibriil oo booqasho ku tagay Mabax ayaa bulshada deegaanka u sheegay inay heli doonaan agabka ay u baahan yihiin.
أول إلهي سبحانه وتعالى يا محد إسكاله ونو صورت قليي إن أسو قارنو مباح waxaan ka soo ambaxnay magaalada beledweyne waxaan u soo kurgalaynay xaalad bini'aadamo oo ka taagan deegaankan madax sidaas daraaddeed wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle aan gobolka wakiilgu ahay iyo midda federaalka soomaaliya annagu ka wasaarad ahaan kuma ekin in aan imaanaa in wax aan keenno waxaan jecelnahay meel kasta oo deegaanada hirshabeelle ka mid ah ee cabasho naga soo gaarto in aan soo aragno cabashadii aan soo indhindheenno waxay u baahan yihiin aan aragno bulshadii aan la kulanno sababtoo ah marka meesha baahida laga sheegaa taleefon laguu sheega ama warqad xafiiska laguu soo diro ama qof warqad xafiiska oo kugu keeno ma shaqaynayso sababtoo ah waxaa fiican in baahida meesha ka jirta aadimaad sidaas daraaddeed tuuladan waxaa maanta usoo booqannay in aan xaaladeeda rasmiga aan u kurgalno oo biyaha ah sababtoo ah dadku waxay ku cabanayaan xoogaa biyilaan ayaan hayso biyi waa haystaan alxamdulilaah laakiinse biyihii agabyadii ay ku isticmaal lahaayeen ayaa ka burbursan sidaan ognaha waxaa burbursan baraagtii oo afar mar maalintii biyaha lagu shubaa daadinaysa waataa ujeedaa matoorkii yaa eber ah qolkii oo macnaha waardiyaha waa ujeedaa naalayada waa ujeedaa sidaas daraaddeed wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda hirshabeelle iyo midda federaalka soomaaliyeed dadaalada ay muujiyeen waxaan ka codsanayaa in si degdeg ah baahidan loogu jawaaba deegaankan deegaanka Mabax ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool qoysas badan kuwaasi oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley iyadoo noloshooda ay ku tiirsan tahay adeegga biyaha